البيع درسigu wuxuu ka bilaabanayaa ee kitaab اlbuyuuc sida kitaabka ama culummada kutubta u qoraan waxaa noo soo dhammaaday ee kitaabka qaybtii ka hadlaysay cibaadaadka ama fiqhul cibaadaat la yidhaahdo salaaddii ama salaadihii kala duwanaa iyo waxyaalii la xidhiiray janaasadii sakadii soonkii xajkii fiqu lcibaadaat baa la yihahdaa waxay u horumarayaan culummadu kutubta inta badan qofku inuu barto waxyaalaha aakhiradiisa u fiican waxay ku xejiyaan buyuuca ama fiqu lmucaamalaadka wax la yihahdo ganacsiga iyo waxgadashada iyo waxay yidhaahdaan qofka markii u hagaagto aakhiradiisu buu adduunkiisa marka wixii anfacayey buu baranaya si ay ugu hagaagto dadka wuxuu ka gadanayey iyo wuxuu ka iibsanayey iyo wixii la midka ahaa ka bacdi waxay ku xejiyaan kitaabu nikaax ama fiqul usra baa la yihahdaa reerka wixii la xidhiiray waxay yidhahdaan markii qofku aakhiradiisa barto adduunkiisa iyo si u ganacsanaya barto oo caloosha u buxsanto markaas ka bacdi baa nikaaxu yimaadaa iyo guurku yimaadaa saasay marka ugu xejiyaan kitaabu nikaax wixii la xidhiiray guurka iyo talaaqa iyo dihaarka iyo licaanka iyo wixii la xidhiiray waxay ku xejiyaan waxay kaloo ku sii xejiyaan u dambaysiiyaan jinaayaadkii iyo qadihii iyo wixii la xiriira waxay yidhaahdaan qofka marka uu caloosha u buuxsanto oo guursado ka bacdi ayaa maaragtay waxaa laga yaabaa jinaayaadkaas iyo wax ka dhici karaan oo mag iyo dil iyo ama kala xukun iyo waxaas imaadaan si kastaba ha noqoto waxaa noo soo dhammaaday kitaabu asalaah ama cibaadaadka wixii la xiriiray intana waxaan ka bilaabaynaa kitaab albuyuuc oo fiiqu lmucaamalaadka ah bayca ilaahay subxaanaه wa tacaala baa baneeyey wa axala allahu اlbayca wa xarama الriba ilahay subxana wa tacala wuxuu leeyay ilahay bayci waa baneeyey wa xarama الriba ribadiina ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu xaaraan yeelay ribada waa u tegi doonnaa baab gaara oo ka hadlaysa waxyaalaha ribada loo yaqaano nebiga calayhi الsalaatu wasalaamna ganacsi buu sameeyey waatuu shaam aadayey markuu qaadanayo xoolihii khadiija radia allahu tacala canha nebigu suuqyadii magaalada ku olaa suuquljahiliyada ahaa sida cukaad iyo inuu tegey oo wax ka iibsaday baa sugan waxaa kaloo sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu suuqa dhex istaagay inuu yidhi yaa macshara tujaar dadka tujaarta ah oo isugu yimi meeshow ina albayca yaxduruhu allaqwu walxilafu walxalifu cafwan dadka yani tujaarta ahoo oo ganacsiga samaynayow ina albayca yaxduruhu allaqwu waalxalifu ganacsiga aad samaynaysaan waxaa had iyo goor soo xaadirayo ku dhex jira dhaarta iyo laqwiga wallahi intaasaan ka soo baxshay wallahi saasaan mataqaana igu fadhida aniga wallahi intaa kuguma samayn karo marka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay fashuubuuhu bisadaqati waxyaalaha laga waayi maayehe sadaqada badiya ku dara sadaqada marka nebiga calayh isalaatu wasalaam dadkii ganacsanayey ee buu kula taliyey xadiis kale wuxuu leeyay nebiga calayh isalaatu wasalaam intuu soo dhex istaagay suuqii buu dhawaaqay yaa macshara tujaar markaasay kulli soo wada fiiriyeen wa rafacuu absaarahum wa acnaaqahum madaxoodii iyo indhahoodiiba kor u soo taageen nebiga calayh isalaatu wasalaam xaggiisa ka bacdama nebigu wuxuu yidhi ina atujaara yubcahuuna yowma alqiyaamati fujaaran dadka ganacsatada ah qiyaamaha waxaa la soo saaraya iyagoo faajiriin ah beentaa ku badan marka nebiga calayh isalatu wasalaam wuxuu leeyay ina atujaara dadka tujaarta ah yubcaثuuna yowma alqiyaamati fujaaran iyagoo faajirina baa la soo saarayaa ilaa man ittaqa allaha wa bara wa sadaqa ilaa qof alla ka cabsaday oo baarinimo sameeyey ganacsigii dhaartii ka ilaashay si fiican wax u gatay oo wax yani ka ruu sheegay mooyaane waxaa jirtay nebiga calayh isalaatu wasalaam nin buu tilmaamay adduunka markii aakhire la geeyey baa waxa laga waayey wax camaloo fiican baa laga waayey ilaa wuxuu ahaa nin ganacsado ah oo markuu qofka dayn ku yeesho buu odhan jiray ninkaas dayn baan ku leeyahay hadduusan lacag haysan waan iska dayn jiray buu yidhi marka intaas camal loo hayay inuu qofka daynta ku leeyahay oo culus oo waxba haysan inuu dayn jiray ka cafin jiray marka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyay ilahay baa marka wuxuu yidhi wa naxnu axaqu bidaalika minhu tajaawazuu canhu iska daynta uu dadka iska cafin jiray annagaa ugu xaq lehe iska cafiye baa laydinkaa marka faraha ka qaada waa qiyaamihii marka la tega weeyaan marka baycu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha runtii cibaado noqda oo qofku hadduu wanaag u sameeyo uu ajar iyo wanaag ka helaya weeyaan kitaab albuyuuc buyuuc jamcu bayc waa dee wax kala gadashada weeyaan waxaa wadatay wax ku bedelatay عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نبي عليه الصلاة والسلام وحيري إذا تبايع الرجلان هذي لبقف وحكلا قدنيان إذا تبايع هذي وحكلا قدنيان كلا بيعنيان الرجلان لبقف رق يعني ركري ما لكن رق دوم ذيك الصنق ده لبقف مركي وحكلا قدنيان فكل واحد منهما متكستو لبدا قف كمده بالخيار خيار بليه إنه بيع ساكو قاته يا إنه كتغ wuxuu khiyaar buu leeyahay maa lam yatafaraqa shardi inta ayan kala tegin maalan taleefonkan baan iibinayaa anigu nin baa ii yimi oo wuxuu gu yidhi taleefonka anigay waxan waa boqol doolar boqol doolar miyaha waan ku qaadanayaa buu yidhi ninkii kaba soqo lacagtiibu soo bixiyo bixiyey inta aanan kala tegin inta aan la kala tegin khiyaar buu leeyahay inuu yahay lacagtada ii soo celi taleefonkaaga waa kane ma la fahmi haddii mar la kala tago celis ma leh ilaa ina u tegi doonaa yani beycul caybka iyo wixii la midka ah marka xadiiska inta hore intaasuu sheegay qof baa shay ka gadatay shaygii baa fiirisay boqol doolar baa tiri boqol doolar baa subax shuba ii dhiibe lacagta anuu haysta oo weli meesha taagan yahay qofkaasi khiyaar buu leeyahay inuu taleefonka sidii ku qaato ama uu yidhaahdo niyuu waxbaa jiray taleefonkayga ii soo celi lacagtayda ii soo celi laakiin haddii la kala dhaqaaqo la kala tago khiyaarka waa dhammaaday khiyaaru majlis baa la yihahdaa saddexda nooc oo khiyaarka loo qaybiyo waa arki doonaa insha allahu tacaala marka nabiga calayh salaatu wasalaam waxa uu yidhi idaa tabaayaca arajulaani laba qof hadday wax kala gadanayaan fakullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labada qof ka midii bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay maa lam yatafaraqaa intayan kala tegin wa kaana jamiican oo ay wada joogaan khiyaar buu qofku leeyahay wariga celi mar raba lacagtayda ii soo celi taleefonkaaga waa kan ow amase yukhayiru uu kala doorisiiyo axaduhumaa midkood alaakhara kale kan kale uu kala doorisiiyo oo yidhaahdo lacagtii waan kaa hayaa taleefonka waa haystaa laakiin khiyaar baa leedahay waa soo celin kartaa yani taleefonkoo lacagtaan ku siinaya fatabaayaca daalika oo ay saa mataqaanaa wax ku kala gataan faqad wajaba albaycu bayci waa waajibay maca salaama marka taleefonkii baa gatay boqol doolar buu siiyey bannaankuu baxay wuu soo laabtay intuu yacni ka murugooday oo yacni lacagta wax kale ku qabsan lahaa hadduu yidhahdo niyuu lacagtii ii celi taleefonka waa kane ninka dukaanka iskale xaq buu le yidhahdo maya waan kala gadanay waan kala tagnay khiyaar baa waxaa lahayd intaa meesha fadhiday bay lahayd waa sida sharciga ah laakiin qofka dukaankaas lehay yacni inuu wanaag sameeyo oo u celiyo iyadana way soo aroortayoo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man aqaala musliman aqaalahu allahu casratahu yowma alqiyaamati qof walaalkiisa qofay wax kala gateen oo intuu la tegay alaabtii ka qowmeeyeyoo soo noqday hadduu ka cesho ilaahay subxaanahu wa tacala baa qofka maalinta qiyaamaha dembiyadiisa isagana astura waayaan xagga wanaag samaynta iyo khayrdoonka laakiin sharci ahaan hadday kala tageen labadii qof hadduu soo laabto yidhahdo lacagtii celi xaq uma le inuu yidhaahdo intuu la joogay inuu ku yidhaahdo bay ahayd marka khiyaarka isaga ahi khiyaarumajlis baa la yidhahdaa khiyaarumajlis baa la yihahda inta la wada joogo buu qofku khiyaar leeyahay inta la wada joogo buu qofku khiyaar leeyahay khiyaaru shardi baa jira iyadana waa u tegi doonaa insha allahu tacaala laakiin tusaale ahaan qofku intuu wax kala gataan la shardiyo saddex beri gudahood hadduu ceeb ku arko inuu soo celiyo waan kala gadannay shardi baa waxaa ka dhigata saddex beri gudahood hadduu ceeb ku arko inuu soo celiyo wuu la tegayaa saddexdaa beri gudahood hadduu ceeb ku arko ceeb yacni aan gadaal kaga dhicine inta aanu gadan ka hor ku oolayn inuu soo celiyo maalan gaari baan gatay gaariga markaan gadanayay duqad baa ku oolayd maalan kaba soo qaad ama shil buu intuu hadda ka horgalay baa la hagaajiyey meeshii marka anugu shilkii ninkii ima sheegin waa u tegi doona in laisu sheegaa fiican marka wax la kala gadanayo gaarigii baan qaatay waan baxay cilladii baan ku arkay ceebtii baan ku arkay xaq buu leeyahay qofku inuu soo celiyo xaq buu leeyahay qofku inuu soo celiyo marka khiyaarka hadda inuu dul taagannahay khiyaaru majlis baa la yihahdaa inta la wada fadhiyo buu khiyaarkaani qofku leeyahay oo shaqaynaya xadiiska ku xiga marka intaanan kan hore ku celin waa isku mid weeyaan wafii wamaa fii macnaahu iyo wax la mid ah oo mid macnihiisa kale leh xadiiskan soo sheegnay oo min xadiidi xakiim ibni xisaam saxaabiga xakiim ibni xisaamah uu warinayay wahuwa xadiiskaasuna wuxuu ahaa qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albayicaani labada qofoo wax kala gadanaya bilkhiyaari khiyaar bay leeyihiin mid walba meesha ka mid ihi inta la wada taagan yahay khiyaar buu leeyahay ninuu mar raba baalkii lacagteeda ii soo celi wuu odhan karaa kanna wuu odhan karaa nin baalkaaga qaado waxaan lacagtaada qaado teleefikaaga idig waa odhan kartaa kuma odhan karo qofkaas maya teleefika waa gata kuma odhan karo khiyaaru majlis bayaan ku jirnaa teleefikaaga waa kan weeye bas lacagtaada u celi ow qaala xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan inta ka horaysa waxa weye qofku midba midka kale khiyaar buu leeyahay fain sadaqaa hadday run sheegaan isu run sheegaan markay wax kala gadanayaan gaarigan hadda kood duqad baa gashay waxbaa ku dhacay waan ishagaajiyey halkaa ilaa halkaasaan ka hagaajiyey wain sadaqa fain sadaqaa hadday isu run sheegaan wabayana ay caddeeyaan ceebta uu leeyahay shaygan uu gadanayo macawilistan dab yarba meesha ka gaaray markii aan soo qaaday marka cilladdaas bay leedahay hadday saa u caddeeyaan buurika lahumaa waa loo barakeeyaa fii baycihimaa baycoodii baa loo barakeeyaa wain katamaa hadday qariyaan marka oo gaarigaanoo duqad lahaa yani ama shaygaanoo cillad lahaa oo cilladda u qariyo oo wakadabaa ay been sheegaanoo been lagu kala gato wax muxiqat waxaa laga tirtiraa ama muxiqat barakatu baynahumaa barakadii dhexdooda ahayd meeshii bay ka baxaysaa waa tirtirmaysaa oo wixii ay kala gateen isu heli maayaan maxay wax baraka ah meesha ma yeelanayso kaa daacadda kaa daacad ay ka tahay labada kee weeye haddii daacad ka tahay maalan ninka gadanayo saa ula tago oo khayaanadii arko inuu soo celiyu leeyahay u tegi doona beyc yani saddex ber inuu ku soo celiyo cilladda hadday cillada ku jidho lagu khiyaamay lagu qariyay qofku hadduu yahay qof isagu maskax ahaan yani xoogaa liitahoo inta badan la khiyaamo waxaa shardi u ah isagu wuxuu samayn karaa mar kasta wax kala gadanayo inuu yidhaahdo khiyaana ma jirto shardi nin baa ku soo ortay nabiga calay salatu wasalaam uu oran jiray laa khilaaba marka wax kala gadanayo qofka gadanayo haddii haddoodu yaan uu khiyaamo in kastaba la maqnaada wuu soo celinaya عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان هذين لبوقف وحكلا قدنا أيام فكل واحد منهما متكستو لبدا كمده بالخيار خيار بليه إنه بيع سعود سيه إنه بيع سعودي من أساس خياركم حبان كلا قدنا تلافقنا كلا قدنا أنت ولا تاجنا هاي شرط يعني كان وحلي هاي خيار أه إنه تلافك يبصده وصافو قاته ينو لهم يقعل إليه العتديس ديس maa lam yatafaraqa intayan kala tagin oo wakaana jamiican ay wada joogaan aw yukhayiru ama aanu doorin gelin kala doorisiin axaduhumaa qofkood alaakhara kan kale oo mid yidhaahdo gabal sooqaadkan dukaanka haysta uu yidhahdo niyow wayn kala gadannay laakiin adaabta waa iska soo celin karaa teleefonka waa iska celin kartaa fatabaayaca calaa dalika sa ay ku kala gataan faqad wajaba albaycu baycii waa waajibay وفي وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لبدا قف wax kala gadanaya bil khiyari mid walba khiyar buu leeyahay oo ku qaato wuxuu gatay ama soo celiyo ma lam yatafarraqa intayn kala tagin aw qala hatta yatafarraqa ila inta kala tagayaan fa in sadaqa haday run sheegan labaduba isu run sheegan waxay kala gadanayaan oo wabayana ay cadayaan ciladaha jira kan tukaanka joogaan cilada cadayo kan lacagta bixinaya ruuxaddeeda marmar baa lacaguhu cillada leeyihiin oo yidhahdo niyuu lacagtan wato mid baa noocaas hadda doolarkoo kale qayb baan la qaadan soo ma boqolka doolar qayb baan la qaadan inuu yidhahdaa fiican inuu lacagtan ku wado waa kun doolar baan ku wada laakiin boqol ka mid ihi waa kii sagaashan lixii soo baxay soo ma jiraan waa kulla diida waa jiraan soo maha doolarka lacagta boqolka kuwa la diidaa soo maha sanado hore soo baxa lama ogola inta badan waa soo ceshaa meelahaas xataa waxa diida yani kuwan jooga golisiyo jooga waa diidaa fain sadaqa wabayana buurika lahumaa waa loo barakayaa fii baycihimaa beycoodii wain katamaa hadday qariyaan wakadaba ay ka been sheegaan muxiqat barakatu baynahimaa barakadii udhexaysay waa la tatirayaa oo meeshii yani ma imaanayso wax la yidhaahdo baraka ma imaanayso beycu waxaa la kala gadanayo sideedana culimmadu waxay ka hadlaan waxay yidhaahdaan waxaa wax la kala gato waa saddex nooc oo laba ka mid ah ay sax tahay midna uu faasid yahay baycu caynin mushaahada waa waxaad gadanayso aad u jeedo taleefonkaan iga iibi gaarigaan iga iibi maradan iga iibi baycu caynin mushaahada la yidhahdaa waa wax bannaan wey taas wixii baad arkaysaa gadanaysa waxaa kala jira baycu shayin mawsuufin fi dimmati qof baad waxaa odhanaysaa gaari niisaan ah baad ii keenaysaa salafkan ku tegi doona ama ama salamka wax la yidhahda waxaan kaa rabaa gaari niisaan ahoo yacni sanadkaasa oo noocaasa baan kaa rabaa lacagtaadina waa tan waa mawsuuf idima waa la sifeeyey hadduu gaarigii sidii ku yimaado aad u dalbatay baycaasu bayc soconayo weeye haddii laakiin wax ka dhiman yihiin qaabka u dalbatay khiyaar baa le inaad diiddo oo tiraada maya maaha gaarigaanu gaarigii aan maaragtay ree maaha marka ka waxaa la yidhahdaa baycu shayin mawsuufan fi dimmati waana bannaan yahay haddii sifadii aad ku dalbatay hesho bayca saddexaadna waxa weeye baycu caynin ghaa'ibatin lam tushaahad inaa in lagaa gado shay cayn ah oo aadan arag taleefon iphone baan kuu keenayaa ma arag siduu yahay ma aad arag waana maqan yahay weli mataqaanaa wax meesha yimi maaha taa waxay culimmadu ma bannaana ma bannaana bay yidhahdaan ilaa in sifada lagu sheego sifaadka noocaas iyo noocaas iyo noocaas iyo noocaas weeye hadhowna markuu yimaado sifada uu leeyahay mooyaane baabu maa nuhiya canhu min albuyuuci baycanu kutubta badanaaba kitaabu bayc markala marayaba aad ugu adag oo yacni waxyaala waxaa jira badanaa dadku hadda ay isticmaalin oo waagaa la isticmaali jiray oo ay ka hadlaan sida xadiiskan oo kale hadda soo socdo kale baabu maa nuhiya canhu wixii layska reebay min albuyuuci baycaha ganacsiga wixii layska reebay can abi saciidin alkhudriy radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa wuxuu reebay can ilmunaabadati isu tuurashadii isagaa sharxi doonahe dukaan baa soo gashay dhar kolkaa u yaalin ama qofka dharka gadanaya dhulka u yaalla baa u timi shaar baa rabaa baa tiri shaarku kuu soo qabanaya saasoo kugu soo tuuraya adigu oona iska fiirfiirin inuu shaar kaaga gadan yahay wixii aan kuu soo tuuro baa kaa gadan munaabadaa la yidhahda isu tuurasho ma bannaana sababtoo waxa weeye meesha jahli baa ku jira qararna waa ku jiraa haddii meesha jahli ku jiro beyca isagaahi ma ansaxayo marka beyc faasida weeye nahaa nabigu wuxuu reebay can ilmunaabadati isu tuurashadii waana wax la isticmaali jira weeye waa kan uu sharxaya wuxuu yidhi wahiya isu tuurashaduna waxa weeye darxu rajuli ninka oo tuura ninka tuuristiisa inuu soo tuuro thawbahu maradiisi bilbayci beyc usoo tuuro dhar badan buu gadanayey mid ka miduu soo qaaday ninku ku tuuray wuxuu yidhi waa ka gadan taha sumaan fiirin darxu rajuli thawbahu qofka oo maradiisa soo tuura bilbayci beyc usoo tuura ila rajuli nin buu usoo tuurayaa qabla an yuqallibahu intaanu ninkii iska fiirin aan gadgadin oo amase yandura ilayhi aanu iska eegin maradii inay saa u gadan tahay bay marka ninkan shaarku hadduu shaar yahay hadhow ma la eg yahay nuucu doonaya ma yahay lama yaqaano bey waxaa ku jira jahli baa ku jira marka bey noocaas oo aadan ogeyn waxa uu yahay micnaha lama ogola beyculghararna waa la yidhahdaa waa adoo qofku yidhi maalan shimbiraha wada maraysa ama waxay ku tusaaleeyaan yani jahliga iyo qararka waxay ku tusaaleeyaan nin addoon aa lahayd ama gabar addoon aa lahayd oo kaa dhuntay inaan nin tiraahdo niyo addoonkaasaan kaa iibinaya ninka ma la soo helaya ma dhintay lama yaqaano waa qarar baa ku jira shimbiraha wadaa maraysa baan baa ka iibinaysa qofka shimbir baan kusoo dilaya baa leedahay lacagtaa kee shimbirtaas kusoo dilaya lacagti baa ka qaatay lama ogola marka waxaa la yidhahdaa munaabada isu tuurasho ma lagu macnan jiray dharka ii yaalla xabad kugu soo tuuraya waa kaa gadan tahay ama ha ku leekaato ama yeyn ku leekaa ninkii intaanu gadgadin ama fiirin isku fiirin wanahaa sidoo kale wuxuu reebay can ilmunaamasati isu taabasho isu taabasho maryahaas halkaa yaalla baan rabaa midda aan taabto waa kaa gadan tahay taa taabato waa kaa gadan tahay isla ma fiirin isla taabasho ama isu taabasho la odhan jiray wuuna macnaya waa tan waa macnanaya walmunaa walmunaamasatu mulaamasadu waa lamsu thawbi maro taabashadeed walaa yanduru ilahi qofkaanu eegaynin walaa yanduru ilahi qofkaanu eegaynin lamsu thawbi maro taabashadeed walaa yanduru ilahi qofkaanu eegaynin maryaha keliyana ma ahan haddii halkaa telefono safan yihiin atraxbadaas intaad xagga fiiriso atraxbadaas baan rabaa maca salaama waa saa kaa gadantadoon iska fiirin lama ogola marka bayc jahli ku jiro jahaala ku jirta qararna waa ku jira oo qofkan waxa weeye inuu ku kadsoomo baa dhici karta marka lamsu thawbi adin maxaa ku xiga kaas arrajulu ma ku jira ha waa akhriya taa hore ee tan dama fiiri lamsu thawbi qayb baa wax ku daraysa lamsu thawbi arrajuli annaga arrajul naguma jirto dadka qayb bay qoraysa حديث مركب لبدا إلى بديدي oo isticmaali jireen xilligii jaahilada la isticmaali jiray weeyaan marada aad taabato waa kaa gadan tahay telefoonka aad taabato kaa gadan yahay adigoon iska fiirin ma shaqaynaya ma shaqaynayo iyo isu tuurashada kan kuu soo tuuro maryaha kan kugu soo tuuro baa kaa gadan adigoon adigoon gadgadin aw yuqallibahu qofkaan gadgadin maradii aw yandura ilayhi ama iska fiirin saas u gadan tahay lama ogola marka عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحرب عن المنابدة ستورة شدي مرضي أما شيء الوسط تورة يساكا قدنا وهي يدنا وحوى درح الرجل قفك تورستيسا ثوبه مرض وقدا يؤتوريه بالبيع بيع بقدا يؤتوريا إلى الرجل قف بؤتوريا حقيسي قف كاسو كقدن يحي قبل أن يقلبه إنتانو قد قدن شيء وأنا سكفيرين أو أمس ينظر إليه أن اسكيجين مرلما وقل بين نوعاس وأنها وحو الريابي مدك باب ميسر بسوق ليس خمارك بابك خمارك لوغه الله بسوق ليس وحرام ويما وأنها النبي وحو الريابي عن الملامسة إسو تابشدي تا تابتو أضاله أفو قدن تحت تلفونه هلك ياله تا تابتو أضون أجيدين با تابتي وكا قدن انت هذا اسكفيري ما شقينا يا محا كجرا محوية انت هذا اسكفيري iyadana waa baycu qarar baa ku jira ama jahaala ku jirta mulaamasaduna waxa weeye lamsu thawbi marad taabashadeed qofkuu taabanayo walaa yanduru ilayhi isagoo aan iska eegin saa ka gadan tahay marka almunaabada isu tuurashada walmulaamasa isu taabashadii wey marka nooc waxay ahayd la isticmaali jira weeyaan can abi hurayrata radi allahu tacaala عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال وحجري لا تلقوا هكهر تجيننا هكهر تجيننا أما هكهر تجيننا الركبان سفريدا بابورتي قاعد كراشك يوحى صودا يان لقى هرتجي انتين سوق سوق قارين ما بنانا مثلا داشين بالسوق مقالة السوق يسوينا كهر تكتو halkaasoo aduu kala wareegto ma bannaana suuqa yimaado ilaahay subxaana wa taala kala irsaaqaaya waxaan soo gaarnay dee magaalada hadda idinka joogtaanu caanuhu meel walba yaalin waxaan garanayaa caan la'aan baa iska jirtayoo awrta caanaha waxaa looga hortegi jira sidibka meel la yirahdo iyo baa looga hortegi jiray markaasaa la isku qabsan jiray la odhan jiray joojiya waxaad wadaan yaan la tegin laga hortegin halkaasaa lagala soo wareegi jiray markaasaa intii laga siistay ninka reer baadiyaha laba jibaarkeed baa geedka caanaha lagu gada jiray marka marka nicmo hadda ilaahay subxana wa taala siyaadiyay meel walba hadda abaartii dhoweyd meel walba canaa olaa soomaalia abaartii hadda ugu dambeysay meel walba canaa olaa waaga caana yaroo baa iska jira weliba xulun oo badnaayeen baraklaan baa jirtay waagaa soomalilayn marka in laga hortago oo lagala soo wareego halkaas ma bannaano waa in meesha lagu iibinayo qofka yimaado weeyaan walaa yabic yaanu gadan bacdukum qaybtin calaa bayci bacdin qaybta kale waxay gateen qof kale wuxuu gataa gadan ninbaa dukaanka soo gaday taraafikan buu gatay ama inuu gadanayo waa aragtaa lacag bixinayo inaad tiraado aniga iibi kan anaa iibsanaya bay aniga anaa kaa iibsanaya oo ninkii walaalkaayo gadanaya aad ku dul iibsato iyadana ma bannaana faraha ka qaadaysa waxaa la mid ah xadiis waxaa la mid ahaa qofkin yaanu shukaansan gabar nin kale u doonan ama markaa uu ku jiro nin baa og tahay gabar inuu guursaduu rabaayo la sheekaystaa reerkii buu la hadlaayo inaad isla markaa dusha kaga timaado oodna tiraado may anaa mataqaanaa gabadhaas iyadana ma bannaana waa inaad u kaadiso inta maaragtay qofkaasi uu ka baxayo walaa yabci yaanu iibin bacdukum qaybtin yaanu iibsan calaa bayci bacdin qofka kale beyciisa yaanu iibsan walaa tanaajashuu haysfallisinina waxaa la yidhaha tanna maalan nin baa iibsanaya warka nin baa soo gala wuxuu yidhi meeqaa iga siinaysaa telefonka boqol buu yidhi nin kalaa soo istaagay inuu iibsado ma rabo laakiin wuxuu rabaa ninkan inuu qiimaa u siyaadiyo kana ku dila meesha nin og telefonkan boqol iyo labaatan anaa kaa siinaya mana rabo inuu gato taasoo marka walaa tanaajashuu war haysfallisineen lama ogola meeshii bu yani waxaa ka imaanaysa dadku inay isu caroodaan isu carooxumaada ma ka imaanaysa walaa tanaajashuu haysfallisinina oo qof qof wax ka gadanaya beycii ha ku qaaliyen adigoon rab inaad gadato adigoon rab inaad gadato ha ku qaaliyen ku qaaliyen beycii walaa yabic yaanu u gadin xaadirun mid magaalo jooga libaadin qofka baadiye jooga qofka baadiyaha jira inaad ka hor tagto isagoo suuqii caanihii iyo subagii iyo wix isagoo soo wada magaaladan aad baa looga baahanya intaad ka hor tagto intaad ka hor tagto inaad halkaa ka soo iibsato halkana suuqana qiimo kale oo ka siyaada ka sii ka iibiso taana lama ogola walaa yabic yaanu iibin xaa u iibin xaadirun mid joogaa libaadin qof baadiye ka yimi wax u wato walaa tasaruu hagaaxinina alghanama ariga ha gaaxinina waxaa laga wadaa nin baa ari iibiya ari buu baadiya ka soo qaada iibiya neefka waxay samayn jireen neefka markay suuqa geynayaan saddex baynu maalayaan neefka ariga wacnada dhulka marayso oo waxaa la keenaya maxay suuqi la keenaya marka qofku markuu saa u fiiriyo wuxuu leeyahay neefkan waa cana badan yahay sidii buu ku gadanaya marka marka in la soo gaaxiyo marka neefka la rabo in la iibiyo baa la didan yahay innaga wayna ka dhacdaa dadka badanaa waa yaqaaniin xoolaa gataa walaa tusaruu ha gaaxinina alghanama ariga markaad soo iibsanaysaan oo suuqa geynaysaan waman ibtaacaha qofkii gata marka neefkaas u fiiriya neef baa la soo gaaxiyey adu muxuu ku qorayaa haa labaduba haa ana alghanama kaliya noo qoray innaga alghanam noo qor lakin labadaba waa tahay geela iyo ariga iyo looda kulli neefka la soo iibinaayo suuqa la geynaya aan la soo gaaxin oo caanihii oo mataqaanaa saddex beri gaaxsanaa haddaad suuqa keento neefka dhulka calooshiisa marays naaskii maraya yacnada marayso yani qofkan waa waa waa qarar baa ku samaysa marka lama ogola buu laakiin waman waman ibtaacahaa qofkii gata neefkaas marka neefka la soo gaaxiyey qofkii gataa wa huwa qofkaasi bikhayri nadarayni laba kan u wanaagsan buu leeyahay laba kan u dooroon buu leeyahay bacda an yaxlabaha an yax bacda an yaxlubahaa markuu gata ka bacdi neefkii baa soo gadatay gurigaa keensatay waa listay waad aragtay neefkan in neef la soo gaaxiyo aan caanaha noocaasa lahayn sida caadiga ahayn waad aragtay laba mid baa u doorreeda marka adigi saas micneeda weeyaan fa huwa qofkaasi bikhayri nadarayni laba mid u dooroon buu leeyahay bacda an yaxlubahaa markuu lise ka bacdi kow wa in radiyahaa hadduu saa raalli ku noqdo neefku wuu arkay in la soo gaaxiyey laakiin wuu lisay sidiisu raalli ku noqday amsakaha inuu haysto uu haysanaya taas mid weeyaan wain sakhidahaa hadduu naco u xanaaqo ka dhibsado arrintaas oo arko in la soo gaaxiyo uusan jeclaysan raddahaa neefkii buu soo celinayaa muxuu la soo celinaya neefka markii lacaanu cabbeeye iyo wasaacan shood ama koombo oo min tamrin oo timir ah buu la soo celinaya halka ma la fahmi neefkii marka la soo gaaxiyey adugu dee waa lagu kadiyey neef waxaa mooda caano badan hadiya goor dhisa waa qaadatay gurigii baa la tagtay markaa listay marka baad aragtay in neefkaanuusan ahayn neef sida caadada ah caanaha badan lahayn ee la soo gaxiyey laba mid baa yeelaysaa marka inaad sideeda ku haysato raalli ku noqoto way kuu bannaan tahay inaad iska celiso ninkii ilaa ku cesoo tiraahdo waxa weye neefkan neef aad ugu khayaanta weeye waa leedahay laakiin maadaama aad caanihii ka listay oo caanihii adigu intaa guriga joogtay aad ka dhanteen waxaad la celinaysaa saac ama koombo timira baad la celinaysaa adoo wada ayaa la celinaysaa caqdigan isagaana dhina waxaan ka wadaa yani khiyaaru cayb baa la yidhahdaa khiyaaru cayb waxaan soo marnay oon ka hadalnay khiyaaru majlis oo labada qof intay wada joogaan inay khiyaar leeyihiin waxaan ka soo hadalnay khiyaaru shardigii oo haddii gaarigan mataqaana dhib lagu arko waxna inaa soo cesho kana khiyaaru waxaa la yihahdaa cayb haddaa ceeb ku aragto isla markiina soo celinaysa marka culimadu waxay yidhahdaan khiyaaru shardigana waa ku daraane waxay yidhahdaan saddex beri ka badan hadday dhaafto arrintu maxaa la samaynayaa saddex beri ka badan qofku ma soo celinayo saddex beri ka badan qofku ma soo celinayo saddex beri u haysta marka khiyaar shadina waa leeyahay yadana xadeeda wa fii lafdin lafdi kale wuxuu leeyahay huwa qofkaasi bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay halaathan saddex beri gudahood intaa ku jirto khiyaar baa leedahay yani hadda waxyaalaha la iibsado sida softwareradoo kale iyo kombiyuutarradoo kale iyo gaaladu ama meelaha laga iibsado kolley meelahaas way sameeyaan waxay sameeyaan trial waxa la yidhahdo gaariga kombiyuutarkan qaado laakiin afar iyo toban cashaa haysataa teleefonkan qaado afar iyo toban casho haddaad ku arto wax ceeba soo celi waa lagu leeyahay xataa waxay ku daran haddaadan u bogin oo kale iyagu waa dad mataqaana xoogaa dhaqaala haystee haddaadan teleefonkan la jeclaysan afar iyo toban cashaa haystaa bay ku leeyihin marka way sameeyaan حديث عن كعلن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحي لا تلقوا أكور تجنين الركبان سفر ريدا صوب وضع انتضى راشين كي عانها كل هور تجنين ميل فوق هور تجنين ولا يبعيان إذن بعضكم قيبتين على بيع بعض ضتك قفك لا وحي إبسدي يانو كد الإيبن ولا تناجشوا هيسنجشننا هيسفلسننا qof baa gadanaya shay shaygii uu gadanaya markaad aragtay inuu boqol laga siinaayo lacag soo bixinayo inaad tiraado maya aniga iga sii boqol labaatan anaa boqol labaatan kaa siinaya mana rabto inaad gadato laakiin ninkaana ku falasiisa lama ogola walaa yabic yaanu u iibin xaadirun mid magaalada jooga libaadin qof baadiye jooga ha yimaada isagoo ha gato magaaladiisa wixiisa sababta meesha waxaa ka imaan karta labadii qof inay wax kala dhex maraan baa imaan karta walaa tusaruu ha gaaxinina alghanama ariga iyo walibila sida ku qoran qayb ka mida kutubta geelaba waman ibtaacaha qofkii gabta neefka la soo gaaxiyey qofkii gataa fa huwa qofkaasi bikhayri nadarayni laba arrimood midda u dooroon buu leeyahay sidaas soomaaliga yihahda micnaha laba mid u dooroon buu laba mid u dooroon buu leeyahay bacda an yaxlubahaa markuu lista ka bacdi wa in radiyahaa hadduu raalliseeda ku noqdo intuu arkay neefkan neef lagu khayaamo yahay amsakaha wuu haysanayaa wa in sakhidaha haddaan raalli ku noqonoo ka xumaadana raddaha neefkii waa soo celinaya wa saacan iyo wuxuu la soo celinayaa saac waa koombada yacni afarta yacni gacantaada saas oo la buuxiyey afarteed bay qaadda koombadaas afartaana mud baa la yihahda midkii kasta mid baa la yihahda intaa mud baa la yihahdaa afarteed baa saac la yihahdaa marka inagu shood iyo waxbaan oran jirin saacan buu la soo celinayaa min tamrin oo timir ah wa fii lafdin huwa qofkaasi bilkhiyaari buu leeyahay halaaan saddex beri buu khiyaar haystaa qofkaasi ya waa inoo imaanaysaa cabdillahi bin cabbaas oo wuxuu leeyahay anlaa yakuuna simsaaran lama ogola inuu dalaal u noqdo qof maqan laakiin dalaalka shadiis kaluu bannaan yahay dalaalku waa caado bannaan yahay oo hadda qof magaalo jooga wax la kala gadan haddii dulaal uu jiro waa bannaan yahay oo xadiis baa tilmaamaya in mataqaana xilliga nebiga uu jiro weeyaan laakiin waxaa la diidayaa inaad uga hortagto halkaasaa kaga soo iibiso waa la diidaya عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى نبي وارب عن بيع حبل الحبلة يعني بيع يدي واقع الجهل اللي بسنجره ويان نهى نبي وارب عن بيع إيبنتي اللي إيبينا يي أم وحلوك لقدنا يي حبل الحبلة أور كجرتا مدة أور كذا كجرتا أور كجرتا مدة أور كذا كجرتا وهو وحلوك لقدنا جري ninbaa sin u tegi doonno neef geela buu rabaa inuu maaragtay oo markaa weynaaday inuu hilib ahaan u qaato ninkaa uga gato wuxuu leeyahay neefkan hilibkaa baan kaa gadanayaa laakiin lacagtan waxaan ku siinayaa neefkan uurka lihi ilmaha uurka ku jira markuu dhasho oo intuu qaan gaaro uu haddaba uur isagu yeesho waxa uu dhalo markuu dhasho baan lacagta ku siinayaa ma fahamteen neefka geela mee uur ku qaadaa afar iyo shan meelahaas soo maha gaa meelahaas uur ku qaadaa wuxuu dhahay beycula qararka waa nahyiga lama ogola hadduu doona lali maayo hadduu doona meyd buu dhalaaya hadduu doona ratib dhalaaya soo maha ratib dhalaaya hata halali maayo marka neefkan uurka leh ilmaha uurka ku jiraa markay weynaato oo uur yeelato ilmahay dhasho markay dhasho baan ku siinaya lacagtiis marka beycul qarar weeyaan oo macadaarkida yani baabkan ka hadlayna waxa waye maa nuhiya canhu min albayci waxyaalaha la iska reebay marka iyagu xilliga jaahiliyadii waxyaalaha ay wax kala gadan jireen bahayd marka wuxuu leeyahay waa kan waa wuxuu leeyahay wa kaana wuxuu ahaa baycan bayc buu ahaayo yatabaayacuhu waxaa wax u kala gadan jiray ahluljaahiliyati yacni islaamnimadii wixii ka horreysay xilli nabiga calayhi salaatu wasalaam bicdadiisii wixii ka horreysay weeyaan wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid iibsada aljazuura jazuur waxaa la neefka xoolaha oo sidaba geela la yidhahda laakiin hilibka loo gato hilibka kan loo gato baa la yihahdaa وكان الرجل نكو وحا يبتاع ميد إبسلاء الجزورة نيف هيلبا أو وين بو قدن جري بدنا نيف قيلة مركو دل مدى يهو وين هذا يبا هيلب لو قدن جري محو قدن يا مرك إلى أبو قدن يا أن تنتج إن لقى المدره الناقة هشان ثم كبعد تنتج لقى المدشده التي في بطنها تعالوش كجرته ma la fahmin taas waa intaan sheegay somali ku sheegay weeyaan neefkan hilibkaa baan kaa gadanayaa laakiin waxaan ku siinayaa dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa hashaan riman markay dhasho oo ka ilmaha hadda caloosha ku jira isna rimo oo u dhalo baan ku siinayaa jasuur neefka geela oo hilibkaa baa la yidhaha, hilibka neef hilibkaa la yidhaha neefka hilibka oo qofku raba inuu gowracdo hilib u qasho وكان وحوها بيعا بيع بوها يتبايعه أي كوكا لقدن جيران وح أهل الجاهلية تدك أهل الجاهلية داها وكان الرجل قفك وحوها يبتاع مد قتبوها الجزورة نيف هلبة وقدنا يو نيف قيل وين وهلب وقدنا يو قدن جري محوف قدنا يو ماشو العق بحين لها العق ما بحين أيو لكن محوف قدنا يو إلى أن تنتج الناقة إلى النيف كان لقى المدشدو المدلم معناها نيف كاني ثم كبعدي تنتج لقى المدشدو التي في بطنها hadda uurkeeda ku jirtaa markay ilmo dhasho weeye qiila waxaa la yidhi innahu kaana wuxuu ahaa yabiicu mid iibiya qofku iibsada ashaarifa neefka weyn baa da-da weyn baa layihahda wahiya waa tan isagaa macnanaya wahiya ashaarifaduna alkabiiratu waa tan da-da weynu almusinatu isku macna da-da weyn weeye maxaa looga gadanayaa binataaji dhalid uu dhalo binataaji aljani- aljaniini kan janiin waxaa la dhahaa ilmaha ku jira wax caloosha ku jira ilmaha yar oo uurka ku jira waxa la yidhahda janiin la yidhahda maxaa somaali maxaa la dhahaa yaska ilmo de soo ma ha ajinna sideedaba yacni haddaad aragto alifka iyo jiinka intay isu yimaadaan luqadda carabiga qarsooni bay jirtay aljaniin oo kale wuu qarsoon yahay aljannatu waa naga qarsoon tahay Eh, falamaa janna calayhi leylu jinni waa naga qarsoon yahay way keentay qarsoon bay keentay marka ilmaha caloosha ku jira alladu- allati kaasoo fii badni naaqatihi hashaas caloosheeda ku jira marka waa beecan yani ay ay sam- ay samayn jireen dadkii eh, ahlu jaahiliyadaha marka waxaa hoos imaanaya beec kastoo qarar ku jiro ama dhagar ay ku jirto ama jahli ku jiro oo aan la garanayn hadhowi eh, natiijadiisa aan la garanayn وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام نهى ورهبي عن بيع الثمرة الثمرة مكلية أو ثأل أخريو ثمرة أو ثأل أخريو وحلا مرها جت كسارن باليدا تمر هدريا ثأل أخريانا ومرها لسوق جوي لك يلا ليدا ساس كل دوي مرك من ثمر باتري ثأب أخريدي ومرها جت كسارن وي تمرنا وحلا مرك لك يلا لين لسوق جوي هر لسوق جوي باليدا nahaa nebigu waa reebay can ilbayci athamarati mirihii geedka saarnaa iibkoodii xataa yabduwa ilaa ay muuqato salaaxuhaa biseylkoodi ilaa ilaa ay muuqdo naha albaacica kan iska iibinayana waa laga diiday waalmushtari kan soo iibsanayana waa laga diiday xadiiskan waxaa weeye geed yacni kaba socda gallayda oo kale in la iibiyo iyadoo aan weli muuqan biseylkeedii ma bannaana timirtii iyadoo aan weli baseylkeeda muuqan inaad idibiso ma bannaana ilaa waxa way baseylka yimaado oo gurasho ay gaadha marka guranaysid marka nebigu wuxuu leeyahay eh, nahal baa'ica walmushtari ereyga baa'ic iyo mushtari labadaba waa isku ninka dukaanka joogana baa'ic baa la yidhaahdaa marmarna mushtari baa la yidhahdaa kan wax gadanayana baa'ic baa marmar la yidhahdaa marna mushtari baa la yidhahdaa laakiin sida caadigaa baa'ic waa kan dukaanka leh alaabta leh iska iibinaya mushtarina kan soo galay oo wixii iibsanaya weeyaan marka nebigu labadaba waa ka reebay kan wax gadanaya inuu gatana waa laga reebay kan geedka iskale oo inuu iska iibinaya labadaba waa la- labadaba waa laga reebay ilaa yacni midhahaasi ay adkaadaanoo gurmo ay gaaraan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي واربي عن بيع الثمرة مرها جيت كسارا يعني إيبن تودا حتى يبدو إلى أم موقضه صلاحها بسل كودي نهى نهى البائع كي اسكي إيبن ولا قرب والمشتري كي إبسن ولا قرب ربنا ومثل هذا الحديث حديث كان وكله أنس أنس أنس باوري وهو الذي بعده وأنا كان قدم حديثه كان آخر ما كيور لم يجي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام نهى وحو ريبي عن بيع الثمار ميرها ايبنتودي بو ريبي حتى تزهي ilaa ay midabkeeda ka yeelato ilaa ay ka midabowdo tusiya macnadiisaa kuu sheegay geed walba markuu geedka saaran yahay uu bislaada sib u ekaada gallaydoo kale way guduudataa badarku waa caddaada ilaa midabkeeda ay yeelato isaga marka macnani waxa nabiga waxaa lagu yidhi qiila waxaa lagu yidhi wamaa tushii tushii maxaa ka wadaa xataa yacni tushiya maxaad ka wadaa qaala wuxuu yidhi xataa taxmara ilaa ay ka guduuto xataa taxmara ilaa ay ka guduuto tasfarana waa jirta ku qoraya ku qoraya annaga noo qori ma- annaga noo qori maayo haa qaala nebigu wuxuu yidhi waxaa laga wadaa xataa taxmara ilaa ay ka gududatahoo yani timirtoo kale waa gududata markay bislaato aw tasfara soo maaha yani amasaa ka jaallowdahoo neef een, sida galeydoo kale jaallo ka noqoto almuhim waxaa la diidayaa geedka miraha saaran iyagoo aan bislaan inaad tiraahdo iga iibi so, ma fahanteen Eh, waxaan u tegi doonaa beec la yidhaha beecul caraaya oo gaar loo baneeyey nin timir caadiya wata in timir geed saaran laga iibiyo taas waa waa u- waa u imaan doonaa laakiin waxaa xadiiskan tilmaamayaa geed miro saaran aan weli bislaan inaad tira iga iibiye maxaa dhacay hadda- haddii la iibiyo maxaa dhacay haddii la iibiyo waa ta nabigu wuxuu leeyahy qaala wuxuu nabigu yidhi ara'ayta ka waran in manaca allaahu haddii alla diido athamara mirahaba bima maxay baad yastaxillu axadukum qofkiin ku bannaysanayaa maala akhiihi walaalkiis maalkiisa maxaa ku bannaysanaysaa waa kuu yimi iga iibi buu ku yidhi boqol doolarkeen baa tiri geedkana waa kaluun bislaanin hadda geedka aan weli bislaan baa ka garatay ka waran haddii ilaahay mirihii diidaba soo bixi waayaan qofka boqolkiisa maxaa ku qaadatay waa beecul qarar marka lama ogola ilaa ay ka bislaadaan ara'ayta ka waran in manaca allaahu haddii alla diido athamarata mirahaas aan weli bislaano aad iibisay haddii alla diido soo bixi waayaan ka waran bima yastaxillu axadikum qof axadukum qofkiin muxuu ku bannaysanayaa maala akhiihi maalka walaalkii muxuu ku bannaysanaya marka waa in la sugo ilaa ay ka bislaato marka xadiiskaas waa sifan xataa tazu xataa tuzhiya yani waa ilaa ay ka bislaato weye nabiguna waa ka ilaa ay ka gudato ama ay jaallo ka noqoto oo midabkii bisaylka uu soo istaago markaas wixii ka horeeya lama gadi karo sababtaa bee- beertii shimid baa ku degi karta Een, way baabi'i kartaayoo waxbaa ku dhici kara bahal baa cuni kara qofkiina lacagta waa ka qaadatay lama ogola marka can cabdillaahi ibni cabbaas xadiiskan wuxuu ku fiinaa baabkii hore markaan ku jirnay oo- oo mataqaanaa in eh, meeshii kaga hadlaynay inaan laga hortagi karin eh, gaadiidleyda in la geeyahay can cabdillahi ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam waa reebay an tutalaqaa arukbaan gaadiidleyda in laga hortago wa an yabiica xaadirun qof magaalo joogana u iibiyo libaadin qof baadiye ka soo socdo ka yimi ka soo socdo xoolihiisa oo alaab soo wata inuu ka hortagoho u iibiyo isagu oo mas-uuliyadda la wareegaan lama rabo qaala marka wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi libni cabbaasin cabdillahi bni cabbaas waxaan ku yidhi maa qowluhu nebiga muxuu yahay qowlkiisa uu ka wadaa xaadirun libaadin qof magaalo jooga qof baadiye waxba uma imin karo maxaa laga wadaa qaala wuxuu yidhi laa yakuunu lahu u noqon maayo simsaaran kii haddaa sheegsa maxaa maxaa la dhahaa? dullaal ha laa yakuunu lahu noqon maayo simsaara dullaal laakiin dullaalka la diidaya waxa weeyaan dullaal qarar ku jiraho qofka reer baadiyaha oo miskiinka ah soo socdaan suuqa ogeen inaad ka hortagto tarkitirana ku soo iibinaya keen qiimo siyaada aad ku iibsato marka soo maarata qiimo siyaada aad magaala uga iibsato taas qarar weeyaan ya ha ha, waa- waa- indhaha lagu indhaha lagu dilaacinaya adiga wax lagaa siiyey qiimo gaara soo maaha suuqa qiimka laga iibsanaya dee taan la di- taasaa la diidaya ha taas nahyiga nebiga aad sheegaysaa taas sheegaysa weye qofka xoolaha soo wataa u daa suuqiisa keensado adigu marka intaad ka hor tagto qiimo intaad siiso suuqana qiimo kaloo siyaada ah inaad ku samaysan lama ogola عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام واريبي عن المزابنة نبي عليه الصلاة والسلام مزابنة واريبي musaabana isaga inoo macnayn doona musaabana wax la yidhaahdo waa la reebay maxay tahay musaabanadu marka timirta geedka saarnayd timir geed saaran oo aan weli bislaanoo halkaa saaran inaad la timaado timir ki- kiilooyin ah oo la soo gooyey muddo oo la tiraahdo timirtan anugu aan wato igaga iibitaa lama ogola saasa musaabana la dhahaa musaabana waa taas weeyaan timirtii geedka saarnayd oo aan weli bislaan inaad tiraahdo niyo timirtaasaan kaa gadanayaaye labaatan kiilo baan wataa oo timirahe taa labaatan kiilo igaga bedelo isma leeka hadhow marka taa la soo gooyo waa qalalaysaa waa ka yaraanaysaa intii marka musaabana la dhaha lama ogola caraaya waxa la yidhahdo noo imaan doona baa jirahoo oo la ruqseeyey qayb ka mida cid u baahan ama baahi keentay baa loo ruqsayey laakiin hadda almusaabana waxaa la yidhaahdaa an yabiica in la iibiyo qofku inuu iibiyo amara xaa'idihi amara xaa'idihi tha soo maarata baa la akhrinaya amara xaa'idihi beertiisa xaa'id sideeda derbiga wareegsan baa la yidhahdaa laakiin maadaama beeraha derbi lagu wareejin jiray beerihii baa loo baxshay marka ee ereyga xaa'id an yabiica qofku inuu iibs- iibiyo amara xaa'idihi beertiisa timar- timirta ku jirta oo geedihiisa saaran inuu ku iibiyo in kaana nakhlan haddii dhirtu ay timir tahay buu wuxuu ku iibinayaa bitamrin ta soo maaratan bitamrin timir dhulka taallahoo mar hore la soo geeyo buu ku iibinayaa kaylan kiilo kiilo marka lama ogola hadda timirta anuu aan soo gaday bishii hore oo uriga ii taalla oo qallasho iyo yaraatay haddaan oo labaatan kiilaan kaaga iibinaya tangeedka siiran saaran labaatan kiilo khayaana ku jidho oo tangeedka saaran marka la soo gooyo oo la keeno bannaanka oo maalin joogto culayska waa ka yaraanaya inta biyihii baa wixii baa ka baxaya waa ka yaraanaya marka lama ogola wain kaana karaman hadduu cinab yahay ninka beertiisa cinab hadduu ku jiro oo cinab uu yahay dhirta ku taallaa an yabiicahu inuu ku iibsho weeye musaabanadu bisabiibin sabiibta waxaa loo yaqaano kaylan iyadoo kiila kiilaah waxaa timi beer cinabaa timi een, markaa timi waxaa la- waxaa timi labaatan kiilo sabiiba sabiibtana waa la yaqaana waa cinab la qallajiyo wey engegey labaatan kiilo sabiiba waxaad iga iibisaa labaatan kiilo geedkaa saaran lama ogola musaabana weeyaan lama ogola xadiiska ka dambeeya hadduu noo sheegi doonayo baab soo socda caraayaa la yidhaahdo in yar baa laga ruqseeyo qofku lagu gadan karo qofka baahi u hayso laakiin asal ahaan lama ogola aw amase kaana zarcan waxaan sheegnay timir hadduu yahay waan sheegnay hadduu yahay cinabna waan sheegay aw kaana zarcan ama ninka timirta ee beertiisu waa zarci weeyaan bariis iyo galley iyo haruur iyo Een, an yabiicahu inuu ku iibiyo bikayli bikayli طacaamin cunto kiila kiila ah haruur yani kiila kiila inuu ku iibiyo oo ah- oo qalalay nahaa can dalika kullih nahaa can dalika nebigu waa reebay arrinka isagaa kullih dhammaantiis mina geed saaran inaad la timaado kiila adoo mid kiila kiila ah hore loo gooyey oo tira igaga iibi musaabana la yidhaha lama ogola marka marka waa beecay waagi hore yani waxu kala gadan jireen saanu sheegnana waxa weeye meeshii qarar iyo jahaala ku jirta beecana marka la kala gadanayo waxaa la rabaa inaad tahay inuu yahay wax la yaqaano adugu aad leedahay aad garanaysid waxaa ka mid a inaad dhiibi kartid wixii lagu weydiiyey oo aad tidhaahdo waa kan aad gudbi karto waxaa ka mid a inay manfaco leeyahay waxaani laga gada inuu manfaco leeyahay hadduusan manfaco lahayn beecaas faasid weeye shuruuda noocaas ay u dejiyaan can jaabir bni cabdillaahi قال جابر بن عبد الله وحي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام واريبي عن المخابرة مخابرة رجال ما تقنا مخابرة إيو محالقة إيو مزابنة إيو رجال حقا قفكم أرضي مركو كتاب البيع مرة يكو أدق ويان صوبتها بيع نوغ نقانا ما مركو حقا وقت بيقف سيقاتا نبي عليه الصلاة والسلام وحو ريبي عن المخابرة ومزارعة إسلا بيرشدي ونبي واريبي isla beerashadii nebigu waa reebay waxay ku macnayaan in la yidhahdo nin baa wuxuu leeyay dhul leh dhulkaasaan leeyahay waa laba boqol laba boqol weeyaan inaad tidhaahdo qofka adigu beertii anigaa leh adiguna shaqadii baad leedahay wixii ka soo baxa qaybtaa wixii ka soo baxa baa adigu leedahay anna inta waxa ka soo baxa baan leeyahay taasaa la yidhahda mataqaanaa ereyga isaga ahi mukhaabara la yidhahda lama ogola marka sababta waxaa dhici kadha ninkii waxa u dhibtay meel laba boqol laba boqol u dhibtay waxaa ku tiri beertan aduu ka shaqay wixii soo baxana qaybtaasaa leedahay anna qaybtaan leeyahay lix beelood buu ka shaqaynayay qaybtiisii waxba kama soo bixin ama bahal baa cunay ninkaa isagaa maxaa ku dhacaya marka taa lama ogola laakiin waxaa la ogol yahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam yuhuuddii khaybar yuhuuddii khaybar markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qabsaday dhulkoodii buu kula heshiiyey wuxuu yidhi dhulka muslimiin baa leh be abuura oo mataqaana fala wixii soo baxana barya bar been leenahay marka haddaad tiraahdo meeshaan labada boqol laba boqolah ka shaqeey adigu wixii soo baxana khasaarana waan qabnaa faa'ido waan wada qabnaa waa bannaanta taas farqiga soo maaragtaan farqiga soo maaragtaan wixii beertaa ka soo baxa waa wadaagnaa khasaariya faa'idoba waa bannaan tahay musaaraca la yidhahdaa ama mukhaabara la yidhahdaa laakiin beerta adigu mataqaan intaa beerto ka shaqayso qaybtaa keliya wixii ka soo baxa ba adigu leedahay taasuma bannaana taasuu taxadisku diidaya naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waa reebay can ilmukhaabarati mukhaabaradii weeye isla beerashadii oo dulmiga ku jiray dulmiga ahayd wuu nebiga calayhi salaatu wasalaam reebay marka tan bannaan waxa weeye inaad tidhaahdo guriga meeshaas shan boqol shan boqol weeye beertaasi adigu ka shaqay wixii ka soo baxa waa wadaagnaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam yuhuud- yuhuudu khaybar saau sameeyey waxayna usoo dhowda waxay usoo dhowda mudaarabadii Mudaara- mudaarabadu waxa weeyaan boqol kunoo doolar baan kuu dhiibayaa ku shaqay wixii faa'iida ka soo baxna waa waa wadaagaynaa soo mudaaraba ma ahayn boqol kunoo doolar baan haystaa niyo ku shaqay oo u tag baab- oo u tegi doonaa baabka ka hadlaaya raashinkaasu ku soo gadaya sii gadaya soo gadaya hadhow marka xisaabta la gaaro wixii ka soo baxa faa'iidada waa wadaagnaa waa wadaag bayna mudaarabada la yihahda marka taas iyo tan beerta qof kale aad odhanaysid beertan ka shaqay wixii ka soo baxan waa wadaagna waa isleeyihin marka musaaracada la diidaya waxa weeye ama mukhaabarada la diidaya waxa weeye inaad tirahdo qofkii beertaa ka shaqay intaas go-an adigaa iskale wixii ka soo baxa ana intaan baan leeyahay taas lama dulmi baa ku jira sababtaa meeshii isagu lahaa waxbaa ku dhici kara ama waxba ka soo bixi karaa mukhaabarataasaa la yihahdaa walmuxaaqala muxaaqalana waa la reebay muxaqalo maxaa la yidhahdaa iyadana muxaqalo waxaa la yihahdaa waxaynu soo marnay waa musaa- musaabanadii weeyaan waxaynu soo marnay geedka timirta ah geedka timirta ah inaadan ku gada karin miraha saaran mirab kiila tanu marka waxay u gaar tahay zarciga bariiska haruurka digirta galleyda wax la mid timirtiiya kuma jiraan waxaa la yidhahdaa marka muxaaqala la yidhahdaa hoos buu kugu macnanaya haddaad fiirisaan almuxaaqalatu almuxaaqala waxaa la yidhahdaa baycu lxindati gallaydii oo lagu iibiyo fii sumbulihaa iyadoo sabuulkeedi saaran bixindatin baa ku iibis galley lama banaano ma banaana beer baad timi nin baa waxaad ku tirnay how ee sabuulka hadda soo baxay soo maaha labaatan waxaan ku siinaya hal gaari oo ama konton jawaano galley aan ku siinaya iga gado sabuulkan tan saaran iga gado lama ogola marka waa taas wey muxaaqaladu waxaa dhici karta in maaragtay marka kala gadataan shimbiri ay ku degtaba eber marka waxaa la yihahdaa almuxaaqala waxay gaar u tahay zarciga bariiska iyo galeeda iyo haruurka u tahay inaadan ku gadan karin sabuulka iyadoo saaran midaa ka keenta bakhaarkaaga kuma gadan kartid wa can musaabanati musaabanadii baa la reebay waa tan ka soo hadlaynay weye waa soo hadlay waa timirta geedka saaran inaad ku gadato timir caadi ku gadato iyadana waxa way beeculqarar weeyaan waxaa kaloo la reebay wa can bay- wa can bayci thamarati miraha geedka saaran in la iibiyana waa la reebay xataa yabduwa ilaa ay ka muuqato salaaxuhaa biseelkeedii waan soo marnay iyadana beerta inaad timaadoo tiraad iga iibi beerta waxa saaran iyadoo aan weli bislaan lama ogola waateen soo marnay ara'ayta in manaca allaahu athamra bima yastaxilu axadukum maala akhiih waxaa kaloo la reebay wa an laa tubaaca inaan lagu iibin ilaa biddinaari wadirhami midhaha geedka saaran waxaa noo imaan doonta in la qiyaaso markay bislaato kale la qiyaaso oo qiyaas lagu gado laakiin marka qiyaas lagu gadaayo midhaha geedka saaran waa in lacag bixisa weeye ku bixin maysid timir kale ama bariis kale ku bixin maysid marka wuxuu leeyahay wa an laa tubaaca markii la gaaro xilligaas la kala gadaayo inaan lagu gadin ilaa biddinaari wadirhami diinaar iyo dirham yani lacag mooye wax kale laguma gadi karo ila alcaraaya caraayada mooyaane caraayadu waxa weeye waa u tegi doonaaye reer baa waxay u baahdeen caruuriya baa iska jirtooo timir horey haysteen marka timir busuro ge- oo marka la soo oo geedka laga soo gooyo oo qoyan bay u baahdeen baahidaas maadaamay jirto ayaa waxaa loo banneeyey situuna saacan lixdan yacni eh, koombo in qofka uu tegi karo qof beertii leh uu kala gadan karo timirta guriga u taallay timirta geedka saaran waa la diiday laakiin caraayada waa la baneeyey iyada waana wax yaroo kooban weeyahoo reerku markaa isticmaalayaan tee waa isku bedeladi wey haa timir geed saaran oo bisil inaad igaga iibsada micnaha tanaan ku siinaya taa isii weyaan waa isaga bedeladi weyaan marka lama ogola asal ahaan laakiin waxaa laga reebay nooc la yidhaha caraaya wax yaroo reerku u baahdeen ama carruurtu u baahatay nin gurigiisa timirtii adalkeed haysta inuu intuu tago nin beer la yidhahdo warniyow intaasoo kiis intaasoo mataqaana kiilo igaga bedelo intaasoo kiilaan haystaaye taa bisiloo geedka saaran taa marka nebiga calayh salaatu wasalaam wuu ruqseeyey waana wax gaara weeyaan laakiin asal ahaan maya waa waxa eh, wax- kala badin sh- laba miisaami kala mageedka saaran tahay laakiin qadar yaro oo go-an baad ku gadan kardhaa wax kama siyaadin kartid qadarkan u tegi doonaa insha allahu tacala ilaa sittuuna saacan weeye marka waxaa la yidhaha mustasnaa min ma- min musaabana la yidhahda waxaa laga soo reebay musaabanadii almuxaaqala muxaaqala waxaa la yidhaha baycu lxindati galayda oo lagu gado fii sumbuliha iyadoo sabuulkeeda saaran bixindatin yani waxaa lagu gadayaa ee, galay kale marka waxyaala la reebo weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam can jaabir bn cabdillah aan ku celinay qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa reebay can mukhaabarati isla abuuristi isla beerashadii laakiin dee dulmi ku jira weeyaan tii la odhanayay la- intaas oo oo hektar baan leeyahay adugu intaad noo beerto intaa geeskaada iska leh wixii ka soo baxa taa lama ogola walmuxaaqala muxaaqalana waxaa weeyaan galley sabuulkeeda ku jirta oo geedka saara inaad galley caadi oo kaga iibsato kaga bedelto lama ogola wacan musaabanatina waan soo marnay waa timirta geedka saaran oo timir caadiya gurigaaga taalo hore loo gooyey aad kaga bedelato weeyaan wa can bayci thamarati tim- yacni mirahina lama gee- lama iibin karo xataa yabduwa s- salaaxuhaa ilaa biseelkeedu soo muuqday mirihii oo curduna inaad gadato lama rabo lama ogola wa an laa tubaaca ma haddii wax lagu kala gadanayana inaan lagu kala gadan ilaa bidiinaari wadirhami diinaar iyo dirham mooye ilaa bilcaraaya caraayadan u tegi doonno iyada timirtaas timir baa lagu gadan karaa booskeeda kaga hadlayna insha allahu tacala وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ابي مسعود البدري قال وحيري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام وحيري نهى نبي قوى الرياضي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن نهى نبي قوى الرياضي عن ثمن الكلب اي قيميسي اي ان لقضه lacagtii aad iscunto xaaraan weeye lama ogola eh, ayda in la kala iibsado lama ogola xataa ayda qayba manfac leh oo la ogolaya qofku inuu haysto laakiin in la kala iibsadaan la ogolayn sida culimmada yani badankeed qabaan maalan dee aygii beerta ku waardiyeynayey ama aygii aad ku ugaaranaysay sharcigu waa ku baneeyey yani meel baad degan tahay magaalada geeskada ay inaad ku waardiyeeyo ama beer ku waardiyeeyo ay inaad ku ugaarato oo ugaar kuu soo qabto een, sharcigu waa kuu banneeyey laakiin inaad iibiso qiimihiisa cunto mar walba iyada waa xaaraan weeye mucaasiriintu waxay ku daraan booliiska oo kale ay bay isticmaalaan iyada waa u bannaan tahay sidee mataqaana markay investigationada iyo baaritaan samaynayaan oo kale Ee, dadka indhoolayaasha kuwa qayb baa ku dara inuu hogaamiye u noqdo oo ay isticmaalaan saas oo kale laakiin ay inaad iska haysato gurigaaga adigoona wax intaa la soo sheegay midna ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka ay haysta gurigiisa geysta oo haysta maalin walba laba buulood in la egba ajarkiisa ka go'aysa hadda maalin walba haddii laga goosto wixii maxaa ku haraya marka ehlunaar caadi oo waddada maraya taa markaas ee camalkaa la goosanaya dembi unbaa kuu haray marka wax kale kuma harin nahaa can thaman alkalbi ayga qiimihiisa in la cuno nebigu waa reebay ama la kala gato wa mahari albaqyi haweenta jidhkeeda iibsata albaqi albaqaaya haweenka jirkooda iibsadaa la yidhahdaa maharna waxa la yidhaha waxa la siiyo ileen meherku wuxuu ahaa gabadha ee, mima istaxla- mima istaxlaltum bihinna furuuja yani ee, alfuruuj gabadha farjeeda waxa lagu bannaystaa meher la yidhahdaa gabar baa guursanaysaa meher baa ku waajiba inaad bixiso ama sadaaq baa la yidhahdaa kan marka waxa weye saasaa looga isticaarado haweenta marka loo galmoodo waxa la siiyo baa la yidhahdaa haweentii marka baqiyada loo yaqaano ama jirkooda gata lacagta la siiyo waa xaaraan weeye iyadana xaaraan buu ka yahay cidda ay ku biilaysana xaaraan bay xaaraam noqonaya wa xulwaan ilkaahini qofka faalalowga ah waxa la siiyo oo ujuurada ana ma bannaano xaaraan weeye in la siiyo saddexdaasba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xarimay yacni kaahinku ama nooc kastaba ha noqdo midka yacni sheegta in waxa soo socda inuu she- ee, sheegay ha noqdo ee, ha noqdo qofka yacni sixiroolaha waxa la siiyo ha noqdo kulli ma bannaana qofka noocaas oo kale ahi in la siiyo lacag la siiyo ama lacagta la siiyey in wax laga cuno waa garanaysaan yacni abi bakr radi allahu tacaala canhu waa maalin maalmaha ka mid ah wiil uu ee, addoon ahaayo u shaqayn jiray baa wax u keenay baa la yidhi markaasuu laqay wuu weydiiyey wuxuu ku yidhi muxuu yahay waxaan waxay keentay maanta la- suyeen maanta ma shaqayn laakiin nin hebel la yidhaahdo oo waagii jaahiliyadaan u faaliyey jaahilyadii baan u faaliyey marka lacag baan ku lahaa tii buu isiiyey maanta abuubakarna wixii baa ku tagana caloosha jiraan gacan buu isgeliyey marka oo iska soo batejiyey ilaa uu yidhi wallaahi hadday wixii aan laqay ay soo bixi waayi lahaayeen ilaa nafteeda ay soo baxayso farta waa isku wada lahaa buyo si naf- xataa naftu u soo baxdo jirkiisu wuxuu kala cararayay maxay xaaraanta u cunaya عن أبي مسعود الأنصاري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحو ريبي عن ثمن الكلب أي قيمه سيبو ريبي وحن لقضوه لعقت لقهله لعقتي سمعناه ومهر البغي هو أنت جرك إذا إبسته لعقت الله سيوبا نبي ريبي وحرام وي وحلوان الكاهن قفك فاللوغا وحل السيو ومشغاد الله سيو nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana waa reebay culamada waxyaala ay ku daraan baa jiro oo yani bisadda iibkeeda iyo waxyaala noocaas oo kalaa bay ku daraan iyadan inkastoo hadda dukaamo dukaamo bisadaha lagu gado caalamka ay ka jiraan oo qofku hadduu bisad u baahdo iska soo qaadanayo عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحجري ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث حديث كيور لمدي هايو إيه كان واحد قار لأه مسلم حديث كيور بخاري مسلم كان قار واحد لأه إمام مسلم رحمه الله تعالى عن رافق ابن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال وحيري ثمن الكلب أي قيمه سوء wax lagu kala gato lacagtaas ay aad sii iibisay lacagtiisa khabiiun xurun weeye wa mahrulbaqyi haweenada jirkeeda iibsata waxa la siiyaa khabiiun iyadana qurun weeye xaaraan micnaha wa kasbu lxijaami toobillaha kasabkiisu khabiiun isna xaaraan weeye toobillaha qofka qofka toobay waxa la siiya marka intaa dambe oo ah toobinka ah waxay yidhahdaan yani diidmada diidmadaas iyadaahi xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu istoobay xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu istoobay buu wuxuu siiyey wuxuu siiyey maxay mushqaayadiisa buu siiyey marka asal ahaan dee waa qof dhig dhuuqaaya weeye habeenii maalin dhig dhuuqaaya ile waagi hore waxaa la isticmaali jiray geeda geeskan mataqaanaa la yidhahdo maxaa geeskan looda baa la isticmaali jiray qofka afkiisu maaragtay kusoo dhuuqi jiray dhiigga qof kasoo dhuuqi jiray saas marka waxa leeyahay waa khabiis waxa laga helo wey marka isaga toobinlaha in wax la siin karo waxa sugan yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa istoobay qofkii toobana waxbuu siiyey laakiin wax laga fiican yahay dhiigga iyo wax lagu dhex jiro wax laga fiican yahay weyaan ama kuwa hore dad baa ku shaqaysta ha ha dad baa ku shaqaysta maya xaaraan ma aha oo yani nabiga calayhi salaatu wasalaam bixiyey laakiin wax laga fiican yahay nabiga hadduu xaaraan waxay leeyahay hadduu xaaraan yahay nabigu xaaraan ma bixiyeen ها يعني خبيث ويلك حديث كذا مد ما يكن با النبي عليه الصلاه والسلام حديث واحد جره هذا كل مقصاد سو مريني waxaan soo marnay nabiga عليه الصلاه والسلام oo wuxuu leeyahay اذا جلس الامام hadii imaamku ku tukado fadhi idinkuna fadhi ku tukada soo ma jirin xadiis ah aakhir xayaati waxa jira xadiis nabigu istaag ku tukaday ahla fadhi ku tukaday iyaguna taagnaayeen marka waxa la fiiriyay xadiis labada xadiis maxaa dameeyey nabiga xadiiskan wuxuu waa khabiis markuu khabiis leeyahay wax laga soo qaadaya shaqo fiican ma hadee inta dhig baa ku dhex jira laakiin xaaraan ma gaarsiisana tan damoo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gadaal intuu istoobay ninkii toobay buu siiyey yani mushaqaayadii siiyey ma fahamti marka taa macnaheed waxa weye hadday xaaraan ahaan lahayd nabigu ma bixiyeen laakiin wax laga fiican yahay shaqo fiican maaha micnaha قال ثمن الكلب أيق قيمه خبيث ومهر البقي مهرك يعني أما وحلا سيها وأنت jirkeeda gadatana khabiiun waxun weeye wa kasbu lxijaami toobinlaha kasabkiisa shaqada uu soo shaqaysto iyo waxaa la siina khabiiun wax fiican maa waxun weeye baabu lcaraaya wa gayri dalika baabkan wuxuu kaga hadlayaa waxa loo yaqaano caraaya iyo waxyaalo kale caraaya waxaa la yidhahda qof waxaad caariyeysa baa la yidhahdaa waa wax nebiga calayhi salaatu wasalaam xukun intuu hore nebigu u sheegay xaaraan ahoo la diiday baa waxaa laga soo istisnoo laga soo reebay qaybtan la yidhahdo caraaya la yidhaahdo intaanan gelin marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baynu soo marnay nebigu leeyahay geedaha timirta ah timirta saaran laguma gadi karo oo laguma bedelan karo timir caadiga guriga kuu taalla ma soo marnay haadhah waan soo marnay timirta caadiga dhulka taalla lagama gadan karo waxaa nebigu banneeyey marka baahi awgeed in yaroo kooban oo timir ah oo gurigaaga taallay oo qalanlayd inaad qof u imaan karti u imaanaysid beer jooga oo lebar intaan intaa iga bedel laakiin wax go'an weeye oo waxaa loo banneeyey daruuro loo banneeyey weeyaan taasaa marka waxaa la yidhaha caraayaa la yidhahdaa waa qof wax la caariyeynaya weeye عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام رخص ورخصي يعني واحد مركور للديدة وي سمارة والرخصي تنقيبتان رخص النبي وأرخصي لصاحب العارية كان وح عاريين أيه وقف أنت أيمي يرتمتان بسلبان رباي جيت كسارنة وحيقسيه إن كان قادو قفك واحد لو بني أن يبيعها إنه يبيع تمرت جيت كسارنة بخرسها قياس تيدا geedkan maxaa saaran geedkan geedkan waxaa saaran shan kiis oo timir ah qiyaasteeda kaga iibi kaga bedelanaysaa marka ninkayada inaad iska soo goyso ma waa inaad qiyaasto oo kaga bedelto maxaa yeelay xadiiska dambe wuxuu sheegayaa in gaar oo la ogol yahay in qofka looga bedelo oo aan siyaado looga bedeli karin marka la joogo bibaab alcaraaya la joogo عن زيد بن عب... عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام رخص وحو رخصيي لصاحب العرية كان وحاريين أيه وحو رخصيي أن يبيعها إنو تمرتي سك... إيبيو آه بخرسها قياس تيدا إن قوان سنفهم مركز حديث كدام أنفيرنو يعني لبضر رواية ضمي ولمسلم وحليه بخرسها تلما يعني qiyaasteeda oo tamran timir ah ta adday akhrina waa timirta caadiga dhulka taalla weeyaan oo hore la sugoye ta addiriyana dageedka saaran weeyaan yaakuluunaha ay dadkii qaatay cunaayaan rutaban xaala kownihaa rutaban iyadoo rutaba وعن أبي هريرة وأسلي حديثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام رخص وحو رخصيي في بيع العرايا عرايا إيب كيدي وحو رخصيي في خمسة أوسق شنطة ترار waxaan ku soo marnay kitaabu zakaat sakada dhirta markaan ka hadlaynay beeraha iyada shardigeedu maaha inaan sanad ka soo wareega maaha wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi markaad maalinta guraysaan miraha dhirta guraysaan guranaysaan soo go'ayso baad bixinaysaan yacni sakada idinku lahaa marka waxaa waxaa u yaraa marka shan ratirar baa u yaraa shan ratirar marka kana waxaa la yidhi khamsati awsiqin shan hal awsiq shan ratirar baa la yihahdaa yani iyagu dee ma aqoon jirin marka iyadaa waxyaalaha wax lagu qiyaasto khamsata awsiq shan ratirar halkii awsaq ama halkii ratirarna waxa la yihahdaa waa waa lixdan saac weeyaan lixdan saac waxaa ku dhufataa shan waa meeqa weeye saddex boqol saddex boqol oo yacni koombo baa la ogol yahay oo timir ah ka badan lama ogola inaa iyadoo geedka saaran aad ku bedelato timirta caadiga aad ku bedelato afar koombo weeye hal saac hal rati ka qaada waa lixdan lixdan saacba hal rati rar la yidhahdaa halkan marka wuxuu ku leeyahay khamsata awsuqin shan rati rar halka rati rar meeqa lixdan soo maha shan ku dhufo waa saddex boqoloo rati weeyaan afartee afartaas maya mudka xagga dhig mudka iska daa mudku hadda waxaan ka hadlana waa saac weeye halkii saac lixdan saac marka la yidhaahdo waa hal ratirar baa la odhan jiray ratiga intuu qaado weeye intan maxaa leeyahay khamsata awsuqin shan ratirar marka saddex boqoloo koombo weeyaan keliya la ogolaya timir ah inaad ku qaadato timirta geedka saarneed ka badan laguma ogola lianna daruuraa loo banneeyey daruuraa loo banneeyey rakhasa nabigu waa banneeyey fii beeci lcaraaya qofka ku iibsanaya caraayada oo raba timir dhulka u taallay oo reerkiisii baahay u qabaan timir qoyan u baahan yihiin inuu ku gato fi khamsati awsuqin shan ratirar ow amase duuna wax ka yar khamsati awsuqin shan tirar wax ka yar xaadiista haddaynu soo dhaafnay marka kitaab albayc dadka badanaaba sanushan waa baacyo inagu aynu xogal gadan jirin weeyaan ardaygu markuu ku cusub yahay waa iska adagta laakiin hadduu ku cesho kale maarta waa wax iska fudaanaya weeyaan عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر وحو يري نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري من باع نخلا من باع قفك إبسده نخلا تمر قد أبرت la bacrimiyey faamaruhaa midhaha saaran lilbaa'ici qofkii iska iibinayo geedka lahaabaa leh timirta la bacrimiyey waa waa ogtii marmarna yani timirta talqiix wax loo yaqaano oo qofka yani timirta waxay leedahay lab iyo dhadig bay timirtu ka leedahay xataa marka yani laga hadlayo sayniska ama biologiga dhirta keliya ma lehe dhirta badan yani waxaan ka wadaa timirta keliya ma lehe dhir badan baale waxaa arkaysaa maalan balanbaalista iyo shinnida iyo waxyaalo badan duulaha oo ubax intay fuushan yihiin ka qaadaya wax oo geed kala geynaya waa bacrimin nooc ka mida weeyaan marka waxaa la samayn jiray timirtu lab iyo dhadig bay leedahay kan labka ah yani ninka ah geed nin ah micnaha kan labka ahi wuxuu leeyahay yani miro oo si u aan mirihii caadiga aan ahayn marka waxaa la sameeya ubixiisa intii lasoo qaado baa tan dhadiga ah la marmariyaa marka halkaasa marka ku bacrantaa timirta halkaas ku bacramaysa marka waxaa la yihahdaa nabiga marka wuxuu leey man baaca naklan qad ubirat timir la bacramiyey hore loo bacramiyey oo mirihii soo saartay haddii qofku iibsado miraha ayaa iskale marka anaa maalan waxaan leeyahay beertan baan leeyahay beertan timirteedii baan hagaa yani bacrimiyey way bislaatay nin baa rabay beerta iga gato yaa qaadanaya marka biraha marka aniga beerta iska lahaa bay haraayeen timi aniga beerta iska lahaa bay haraayeen hadduu saas labarka leeyahay ilaa in shardiya maada mooye oo kan gadanaya beerta la wareegaya hadduu shardi ka dhigto waa wax bannaan weeye marka wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam man baaca qofkii iibiya ama iibsada nakhlan timir qad ubirat la bacrimiyey fathamaruhaa waataan soo sheegay thamar haddii ta la akhriyana waa midhaha geedka saaran ta haddii la akhriyana waa timirta dhulka taalo midhaha dhulka yaalla weeyaan faamaruhaa miraheeda dhirtaa la bacrimiye miraheedu lilbaa'ici kii iska iibinaya baa leh ilaa mooye an yashtarita inuu shardiyaysto almubtaacu kii gadanayay inuu shardiyaysto mooye marka albaaciu markan waxa weye kan iska iibinaya waxaan soo marnay baa'ic iyo mushtari marka qaarkood waa lasu kala bedelaa oo kan wax gadanayana waa la wada yidhaahdaa kan waxsa gadanaya waa la wada yidhaahdaa mar walba mar marka qaarkood micnaha marka midhaha waxaa iskale ninkii beerta lahaa ilaa inuu shardiyeysto kan la wareegaya mooyaan oo uu yidhaahdo beertu waa kaa gadanaya laakiin shardi mirihi anigaa iskale shardi mirihi anaa iskale walimuslimin xadiis imaam muslim warinaayo marka ubirat san sheegna waa bacrimin weeye waxay kaloo odhan jireen koonfurtaas markii la akhrin jiray kitaabkan oo kale micnaha xadiiskaas awrdhabow qad ubirat la awr dhabay bay odhan jireen yacni waa bacriminta caadigaha weeyaan wlimuslimin imaamu muslim isagu wuxuu soo saaray waa man ibtaaca cabdan qofkii iibsada addoon famaaluhu maalkiisu liladii kii weye baacahu yacni iska iibinaayey kii iibinaayey baa iska leh ilaa mooye an yushtarada almubtaacu ilaa inuu shardiyeysto kan iibsanaya mooye addoonka maxaa dhacay addoon kaba soo qaad baa lahayd boqol kun oo doolar buu haystaa ama shan ariyuu haystaa ama toban ariyuu haystaa waa iska iibinaysaa ariga ayaa iska leh maxaa yeelay oo loo qaadanaya addoonka iyo arigiisa lianna addoonka isna wuxuu ka mid yahay maalkii ninkii lahaa buu ka mid yahay maalkii ninkii lahaa buu ka mid yahay oo qof baa iskale isagana marka waxa iska leh xoolihiis ninkii iska iibinayay ilaa in la shardiyeysto kan iibsanayay uu shardiyeysta mooye marka labada xadiis isku mid weeye midna timirtii buu kaga hadlay la bacrimiyey midna addoon xoolole buu ka hadlay oo la iska iibinayo ولمسلم إمام مسلم وحا أسامة ورنايا كما شيخنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحيري من ابتاع قفكي قت طعاما عنتو فلا يبيعه يان إيب حتى يستوفيه إلى أفسده لسوريقه وفي لفظ حتى يقبضه إلى قبضه معان لسوريقه اسكمي وياه هدي aad yani raashin la wareegto waa inaa aad gadato waa inaa raashinkii mulkeeda la wareegto adiga weye ma sii iibin karti adigoon la soo wareegin man ibtaaca طacaaman qofkii cunto gata falaa yabicu yaanu iibin xataa yastawfiyahu ilaa uu soo oofsado yani la soo wareego wa fii lafdin xataa yaqbidahu ilaa uu qabdiyo yani uu la soo wareego isagii mulkigiisa ay noqoto ومن ابتاع طعاما يا بس كورية ومن ابتاع عبدا فمال الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع يا يا آخر يا وأدونك مالك الأول كعليا بسعادة آه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بوح مغلي نبي عليه الصلاة والسلام أو يقول له عام الفتح فرشدة سنة فرشدة جابر رضي الله تعالى عنه مغلي نبي عليه الصلاة والسلام وحليه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إن الله الله سبحانه وتعالى ورسوله رسول كيسو حرم وحرمي بيع الخمر خمر إيبنتيسا والميتة ميت إيبنتيسا والخنزير دوفار إيبنتيسا والأصنام صنم يدا إيبنتودا قفكو إنو ميت إيبيو نيف يعني ميت أه إنو إيبيو نيف دنتي وادعي جلال المقلجة تولوين وادعي حداس ودك اسكو حماطي dadka diintuna iska yareed xoolo oo mataqaanaa baabuurta ee badanaaba u wadda in la dhoofiyo xoolaha ku dhinta baabuurta in la kala iibsan jiray dadka meelaha tuulooyinka qaybo ka mid la sheegi jiray oo weliba dadka laga sii gadi jiray marka xaaraan weeye sidoo kale khamrigii kan iibinaaya iyo kan ka shaqaynaaya iyo kan qaybinaaya kulli waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam u hareebay khansiirkii iyo asnaamkii sidoo kale faqiila yaa rasuula allaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu yidhi ara'ayta ka waran shuxuuma almaytati meytada xoolaha dhintay baruurtoodii ka warrama ka warran baa layidhi marka waxay u keeneen cudurdaar bay keeneen fainahu yudlaa bihaa waxaa la mariyaa baruurta waxaa la mar dadku marsadaan assufun doonyaha hadda doonyaha maxaa la marin jiray siinad maxaa maxaa la dhahaa doonyaha maxaa laga badiyey لما ريحيرتها محل ما قاعد بلده أي ما قاعد بلده سيفد باليده ها هسوا ما هنا سيفد هام باللوجة دجانية والدنيا هلا مرصدة يعني بيها كسي سيبته مقت ويدهن بها وحال لقو دهنا والله مرصدة ولقو قوية الجلود آه مقار كسي جرعدي إيو آه هرقوا متقانا قرقلا صار صدوك رأيو بالله مرصدة ويستصبح بها الناس ضدك إفسده inna waa garanaysaa faynuuska marka la isticmaalayay gaas baa lagu shubi jiray si dubaaladda mataqaan baas ama leefadda loo yaqaano ee u shido marka booskeeda waxaa la isticmaali jiray saliidda lagu shuban jiray wayna bixi jira marka saliiddu saa ogtihiin dabka way qabsataa booska gaaskeedna u naqaanay loo isticmaali jiray baa waxaa loo isticmaali jiray faynuusyadii wax la midka ah arrimaha noocaasa baa dadku ku samaystaana rasuulka ilaahow ma bannaan tahay maydka inagu waxaynu soo marnay maqaarkiisa nabiga calayhi salaatu wasalam tu lahaa yani uu ka hadlayay haddii la magdeeyo yani maqaarka xoolaha ariga oo kale la cuno in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay magdaynta la magdeeyey buu yani ku daahirayaa aynu soo marnanu malnay xadiiska isaga ama mayd yani baruurtiisa iyo hilibkiisii waxaas xaaraan weeyaan nabiga calayhi salatu wasalam marka waxaa lagu yidhi fainahu yudlaa biha sufunu doonyaha lagu yacan la mariyaa oo biyaha looga dareeriyaa wayudhanu biha aljuluudu waxaa lagu subkadaa jirka ama qofkaa ismarinaya ama maqaarkii mataqaana caadiga ahaa baa lagu qoyaa ama dadka ku subkada wayastasbixu biha annaasu dadkuna way ibsadaan oo misbaax bay ka dhigtaan booskii yacnii geli jirtay saliid loo yaqaano gaaska la midka faqaala marka wuxuu yidhi laa maya هو حرام هو ذا سبع علماء مركز شرح حديث كما يرادان هو مميت كبا لو علنا مس منفعه با لو علنا الا منفعه لا سو شيء لا سو هلي لبد بو يرادان هو ارنكا منفعديس iyo meydka iyo waxa dhamaantoodi حرام حرام وي لما وقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبع النبي عليه الصلاه والسلام wuxuu yiri عند ذلك arinta agteeda يعني marka arinta laga sheekeeyay nabigu wuxuu yiri قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه نبي مركا سوح يري قاتل الله اليهود إله يهود هل على دو يهود على صمرتا عالم إسلام ملك ميدا وحلا يري يهود لما حباري كرو إلا إن ورق لقصو قاتو مدح ونهي بغر كي ملها مويان nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa kaas wuxuu leeyay qaatala allahu alyahuuda ilaahay hal nacnaado yahuuda ina allaha alla subxaanahu wa tacaala lamaa xarama calayhi markuu dushooda ka xaaraam yeelay shuxuumahaa yacni baruurtii markuu alla u diiday yani qur-aanku tilmaamaya in maaragtay ee laga xarimay reer bani israa'iiliyo ama yahuudda laga xarimay ee baruurta nooc ka mid ah wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii loo diiday yahuudda laga xarimay be- ee baruurtii jamaluhu way dhalaaliyeen jamaluhu way dhalaaliyeen uma ka bacdi yani marka la shiilo weeyaan dhalaalintu waa shiilidda la shiilay weeyaan uma ka bacdi baacuuhu way iibiyeen saliid ahaan bay u iibiyeen baruurtii baa loo diiday baruurtii bay soo qaateen way shiileen ka bacdi saliid ahaan bay iibiyeen marka waa khiyaana marka uma ka bacdi baacuuhu way iibiyeen faakaluu amanahu maxay cuneen lacagtii bay cuneen baruurtaa loo diiday laga xaram yeelay marka way shiileen waa sida xaaraantii wey laakiin waa iska khiyaana ku jidha way shiileen ka bacdi bay in allaha lama xarama calayhim shuxuumaha jamaluhu way dhalaaliyeen ama shiileen uma ka bacdi baacuuhu way iibiyeen faakaluu waxay cuneen amanahu qiimihiisii bay cuneen lacagtii bay cuneen يعني جملوه معناه وحوي أذابوه اسمعنا وين دلاليا وياه باب سلام الله سبحانه وتعالى أعلم